shalay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay hakubahay warar markaasay kushal jeedaan madaxweynaga koonfur galbeed ee soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya wararkaasoo waxaana kumid ah hakubaheen odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoo warar kalena iyo hakubaheen baarlamaanka waxaana kumid ah tiradii diras ilaa iyo soddon iyo laba qof hataba arrintaasi oo hakubati baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka yamayba etaa inay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo madaweynada inkabaadeen inayso faraha kala baha hawlowka xildhibaanada dowlada federaalk ee soomaaliya arinta tale iyo teegantanaya mayba etaa baarlamaanka haana kumid ah ee koonfur galbeed ee soomaaliya yamayba iyo mooshin birka ku eh hako saarena gudoomiyaga baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya hataba si una qaramoga si iyo siyaasada si iyo indareerta una walanka ogaana yamayba una la xiriirnay doctor sheekh nuur abuukar qaasim oo uu saakujeeda gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya waana ku nool dalka maraykanka sheekh nuur idheegase si fiican walaalkiis ha ku dhawaa warbaahinta koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan raadiyo watson baydhabo ee gaarsiiya dotcom iyo wadani news labaatan afar dotcom waa dhowahay walaala aad baa umahadsan tihiin wadani news iyo watson radio fursadan aana siiseen waxaan idinkaga mahad celinaynaa shaqada aada ummadiina u haysaan waxaad tihiin dad media ah madax banaan oo si wanaagsan u shaqeynaya waad mahadsantihiin waa tahay si aadna ku warqaabna arrimo hakabaxen gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya aana kumid e baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya mayba mooshin birka ku e iyo hasaarena gudoomiyaga baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya meelo odayaasha dhaqankana iyo baadanka dareen madaweynaga koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasanow sheegeen oo ay sheegeen aniso faraku lubaa hawlowka baarlamaanka armoogasay mayhasku beegi islata salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka dhegaysado kulishin salaamantiin boqol iyo toban iyo afarta dadka baydhabo ka rooga iyo dadka dibadda rooga walaa in rajeeye caafimaad iyo khayrqab iyo guul insha allah waktigun dhibka badanna laka gudube hoba ilaahay era walaalow waa runta maanta waxaan aragnay in maaragtay aqoon-yahan baarlamaankii koonfur galbeed dad xildhibaano afartan qofood ah inay baydhabo ku shireen hadaladoodii waxaa ka mid ahaa waxaanu lagu khasaaray ummadii kalfadhigii baarlamaanka oo dastuurka uu qorayay in sanadkiiba laba mar ay fadhiistaan labadaas marna fadhiga kastana uu socdo afar bilood waxay yidhaahdeen shaqadii noola igmaday ma qabanin waxna fariisiiyey ma leh qodobka ay cuskadeen qodob dastuuri ah waaye oo muhiim ah oo waxay ku leeyihiin annaga ummaddii inaan u shaqeynaan rabnaa laakiin shaqadii baaba nalaga hor istaagay taa awgeed waxaan rabnaa inaan shaqo qabanno marka runtii hadalkoodii maanta dadku wuxuu ku abuuray niyad aad u fiican iyo soo dhoweyn dadkii aad bay ugu farxeen oo markii hore waxay islahaayeen sidee wax yihiin iyo yaa u hadlaaya ummadan marka maanta ummadii shacabkii waxay yeesheen cod ama sixi kara baarlamaankii howshiisii waana waana waajib dastuuri ah oo baarlamaanka saaran waxay maanta suubiyeen walaal dowladda iyaba wakti badan ma jarta walbadan hadhadhisowdya ka jarto kulumi ka jarto banaankae ka shaqeeya hayta ini lahala degdega mooshin la kasheena gudoomiyaga baarlamaanka walku fududaadi mise ero korno iyadana la suubii koro ini gudoomiyaga baarlamaanka lala fadhido tale celin laskubi
runtii waxaa u malaynaa inay taas sameeyeen kolley annaga hadda ani adigaba baydhabo ma joogno laakiin dadka waxay u ekaayeen dad ka daalay wejigooda waxaa ka muuqday carab badan nin xildhibaana wuxuu dhahayay waxaan uma dulqaadan karno samarkii baa naga dhammaaday hadalka siduu u dhigay marka haddaan anigu siyaasad ahaan fiiriyo waxaan u malaynayaa dadkii inay rabaan maamul maaragtay loo dhan yahay waxay dareemayaan dadkii maamulkii inuu maaragtay maamul aan wadatashi la lahayn maaragtay xildhibaanadii marka taas ayaa keenaysa mushkiladda ugu weyn shaqadii baaba noola diidan yahay bay leeyihiin aan u shaqayn lahayn ummadda oo noola wakiishay markaas taasna waa qodob dastuuri ah waaye oo loo baahan yahay mar horey ahayd in laga hadlo dowladdana sideedaba waxay ku dhisan tahay dowladda waxa loo sameeyey baarlamaankaba waxa waaye inuu la xisaabtamo fulinta madaxweynaha wixii qalad ah jira marka shaqadii haddii loo diiday ummaddii marka ummaddii waxay dareentay wada tashi la-aan ammaan darrada iyo xadgudubyada loo geysanayo xaquuqul insaanka oo ka dhacay aada la socotid dadkii lagu xasuuqay magaalo tuulo u jirto soddon kilomitr oon ilaa hadda wax ka hadlay aana jirin dadkan joogtada ee lagu xasuuqayo shabeellada hoose wada tashi la-aan ammaankii oo sii xumaaday awooddii oo siyaasadeed oo aanan ku dhisnayn xaq waxay arkeen also in maamulkii lagu soo koobay saaxiib iyo qoys keliya taasoo liddi ku ah heshiisyada heshiisyadii nabadaynta dalka iyo intisooyinkii ka soo baxay golaha ammaanka oo saldhig looga dhigay dowlad wanaagga iyo wadatashi iyo ka qaybgal guud arrimahaas oo dhan markay arkeen sheekh nuurow siduna ogsanaa hati hadda baarlamaanka iyo mooshinkaasay ku dhabeeyaan waana korsigu ku giman gudoomiyaga baarlamaanka dhibaatooyin fara badan ya jaraan sacda hadda afka ka sheegtay intii gudoomiye la weydiiyo hatana dhibaatooyinkii ma socdaayana maya horta waa runtaa laakiin mushkiladana waxa waaye haddii dan kale aad ka fiirisid ayagana waxay ku doodooyaan haddii aan waxba la qaban iyadana maxal baa maaragtay in sidaa la iskaga fadhiyo mafeelahana dhibaatooyinka jara inin la saxaa oo gudoomiyagii baarlamaanka la hor fadheeda inti reer lignagda odayaalka naftirja ku qayb qaadaan qaabkii lansaxo lahay wala qaldan hati iyo islayin intii wakti kale la geli lahay ha weydiiyowka gudoomiye baarlamaan cusub walaalkiis haddii aad fahantid constitutionka dastuurka dastuurka odayaasha awooddii waa laga qaaday waxay ahayd markii hore aniga dastuurkan kii allah u naxariisto doctor xasan wax ka qoraan ku jiray kii kalaan aada u akriyay oo ka horreeyey doctor xamud iyo ay sameynayeen dastuurka sembre annaga waxaan qabnay dadkeenna aan aaminsannahay in golaha guurtada la sameeyo golaha guurtada ee odayaasha dhaqanka inuu noqdo aqalka sare ee baarlamaanka aqalka hoosena uu noqdo baarlamaanka sababta taas aan u rabnay waxay ahayd mar hadday dhibaato ku dhacdo oo labadii golo ay iska hor imaadaan in odayaashii ay xalliyaan odayaashii naftirkooda waxaa laga qaaday awooddii oo odayaashii maanta wax ay gacanta ku hayaan ma jirto baarlamaan baarlamaankii naftirkiisa waxay gacanta ku hayaan ma jirto gudoomiyaha naftirkiisa xilkiisii ahaa inuu baarlamaankii fadhiisiyo uu ka doodo dhankii ammaanka uu la xisaabtamo dowladdii ammaankii wax laga qaban waayo sidaad la socotid waddankii waxaa ka jira degmooyin maanta go-doon ahaa jiro sida waajid sida bakool maxaa la yidhahdaa xudur sida qoryooley sida maaragtay oo maanta diisoor oo laga qaxayo oo dhibaato baahidii kusii soconayso oo aan ka cabsi qabno inay dib usoo noqoto maxaa la yidhaahdaa iisheeg usoo noqoto abaartii two thousand twogii oo dad maalin kastaba boqol kun qofood ku dhimanaysay baydhabo intii laga hortegi lahaa cuntadii daraa turkiga gaday naftirkiisa waxay xildhibaanada qaar ka sheegoyaan in si xun loo isticmaalay oo dadkii loogu talagalay aan la gaarsiinin marka waxaasoo dhan hadduu jiri lahaa baarlamaan fariisto gudoomiyaha waxaa lagu haystaa muxuu dastuurkii uga soo bixi waaye muxuu baarlamaanka dastuurka wuxuu leeyahay waa in laba kalfadhi ay yeeshaan gudoomiyaha baarlamaanka labada kalfadhi waa midkiiba afar bilood buu soconayaa afartaas bilood hadduu socdo afarta bilood waxaa ka soo bixi lahaa ilaa toban sharci oo dadka dan u ah ma ii sheegi kartaa hal sharci oo baarlamaanka uu soo saaray lacag ma haystaan oo mushaarkii waa laga jaray boqol iyo afartan xildhibaan adduunka wax lacag siinaya ma leh marka dabcan dantaa ku kalifayso dadkii shaqadii loo igmaday qaar xamaray ku jiraan oo waxaan maqlayaa berrito naftirkooda inay shir leeyihiin marka meeshii marka waxay tan ma u arko dhibaato iyo caqabad waxaan u arkaa inay bilaabatay la xisaabtan iyo wax isweydiin maamulka laguu sheegayo micnihiisana waa taas walaale marka ma islataada gudoomiyaga baarlamaanka ya horteegayin inuusa arrimagun soo fuli gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu mas-uulkiisa yahay waa mas-uuliyadda waa golaha shacabka ee dadka waa in uusan golahiisa shacabka ka warqabaa uusan madaxtooyada ku xirnaanin madaxtooyadii hadday golihii shacabka guddoomiyihii ay luuqa gashatay oo baarlamaankii keligiis uu yahay baarlamaan ma aha baarlamaan shaqaynaya marka oo dimuqratiyana ma aha wax macquulana ma aha odayaashii waa laga qaaday oo waxaa laga qaaday awooddii waxaa laga qaaday maxaa la dhahaa baarlamaanadii waxay ku doodayaan inayna shaqeen taas waxay effect garaysay ama taabatay ammaankii waxay taabatay xadgudubyo inay ka hadlaan inay sharciyo soo saaraan marka runtii maanta waxay isgudiyaan waa wax loo baahnaa ummaddii ay mas-uulka ka yihiin guud ahaan dadkiina waa soo dhoweeyeen waxay gelisay dadkii naftirkooda waxay ku abuuraysaa arrinkan rejo rejo hadduu baarlamaanka maanta waxa sameeyey waa wax hambalyo u baahan in loo hambalyeeyo u baahan runtii arrintan baarlamaanka iyo kadhagaaga haddii iyo kadhaboobto gudoomiyaga baarlamaanka meelala ka saara ini wal isku bedelo waltaabiye haddii gudoomiye baarlamaan cusub kala lisheena waxaasi waxay ku jirtaa waxay horta mushkiladda jirta waxa waaye waxay ahayd baarlamaanka marka la dhisay sanad buu dhisan yahay hal guddi hoosaadyo oo dhisay ma jirto guddi hoosaadyadii wixii oo dhan baarlamaankiiba waxaaba ay noqotay qayb ka mid ah madaxtooyada ama fulinta baarlamaanka waxay ahayd inuu ka madax banaanaado madaxtooyada uu ku shaqeeyo dan xildhibaanada rabitaankooda marka xildhibaanadiiba hadday ku leeyihiin nalama nalalama tashado nalama fariisiyo waxba ma ogin waxa socda ma ogin n t o baa meel kasta qaadanoo soo dhisayso siduu xildhibaankii ku hadlayay dadkii aan u dhaaranay aan meesha u joognayna shaqadii ma hayno marka waxaan u arkaa waxay ku hadlooyaan inay tahay xaq oo sharci dastuuri ah walaalo waana insha allah waa wax loo baahnaa ummadana guul u keeni kara runtii waa tahay dhineen kale odayaasha dhaganka iyona may baahsaaranaa baag iyo markaasay kaleeyin faragelinta halnoo dhaafay holowka xildhibaanada dowladda federaalka ee soomaaliya uni madax banaan taasna iyana may kulata baaqasay wallaahi waa wax aada u wanaagsan waaye odayaasha waxaa mas-uul laga markii la waayey one man one vote waxaa awoodda la siiyey inay shacabka soo doortaan xildhibaanadooda odayaashii marka waxa waaye qodo kastaba reer bay ka timid kow iyo konton qofoodaa la rabaa inay ayaga soo doortaan oo si cadaalad ah dadkii wax loogu dhaqo ayaga waxay sheegayaan shaqadoo waa taas waa marka maamul goboleedkii wuxuu rabaa asagana in uu shaqadii odayaashii gacanta la galo oo asaga dadkii soo xulo taasna shaqadiisa maaha marka odayaasha arrintaasi way ku saxsan yihiin kolley aniga saan qabo waxaana rajaynayaa inay ka dhabeeyaan waayo walaalow mushkiladda ummadan haysata ma aha tan gobolka keliya ummadan waxay u baahan yihiin xildhibaano lixdan iyo kow ah ama toddobaatan ah siday noqotaba oo adag oo danahooda ka fulin kara meesha la yidhaahdo federaalka inta badan ee hadda joogtay oo tobanka sano joogtay ma aha dad ummadan wax u qabtay hal shay ay ummadan u qabteen meeshao dhan waxay u joogaan danahooda qaaska ah inay fuliyaan danaha qaaskana meesha looma tago meesha waxaa loo tagaa waxaa la yidhahdaa public service waa waxaad shaqaalo u tahay ummadda ummaddiiba hadday dhibaataysan tahay abaartooda aadan ka hadlayn gabdhihii xerooyin ku jiraan xamar oo aadan dibudejin kala hadli karin oo ummaddii sharciyadii aadan ka caawin karin ummaddii waxay u baahan tahay isbeddelay u baahan tahay isbeddelkiina odayaashiiha keeni kara marka ma aha in uu maamulka faraha la gashto soo xulitaanka taasina sharci kuma siinaayo madaxda dowlad goboleedka hoggaanka inay arrintaasi faraha la soo galaan inkastoo ay ay saxiixa dambe leeyihiin laakiin maba la dhihi lahayn maaragtay odayaasha soo xula haddii ayagaba ninkii la raba loo keensanayo taasi waxa waaye meesha waxaa imaanayso musuq maasuq waxaa imaanayso in qolo kale oo dana siyaasadeed leh inay lacag dad soo siiyaan oo midkaaga xumaa oo dantaada u shaqaynaynin in lacag lasoo siiyo marka odayaasha waxay ka hadlooyaan sideebaa loo heli karaa ummad sax ah ummad aqoon leh ummaddan wakti adagay ku jirtaa si waddankiina loo badbaadiyo degaankiina loo badbaadiyo arrinta ay odayaasha suubiyeen waa arrin mudan maanta runtii qof kasta oo muwaadin ah inuu soo dhoweeyo waxaana jeclaan lahaa in odayaasha ay fahmaan maamulka la sheegayo inay ayaga gun gundhigooda ay lahaayeen sanad iyo bar ayay waxay fadhiyeen meeshii la dhahaya a d c habeen kasta waxay akrinayeen aniga aadaan uga warqabay malakshuure iyo wadaadkii kale dadkii ugu waaweynaa meesha habeen kasta dhaxanay usoo jiifanayeen sanad iyo bar waxay ku jireen oo ay soo samaynayeen ayaa maalin waxaa la yidhi qolo kale inay timid waxaa jiri wixiinii oo dhan waa hal bacaad lagu lisay marka meeshan waxa ka socda waa inkaar way ummaddan waxaa haysta waa odayaasha inkaartooda odayaal masaakiina oo sanad iyo bar meel fadhiya wixiina ma jiraan in la yidhi oo maantana maaragtay saa loo gelaayo adeero waa dadnimxumo annagana odayaasha inaan garab siino waay odayaasha way dadaaleen runtii laakiin odayaasha waxaa loo baahan yahay inay maamulka ay maanta ay noqdaan golaha sare ee maamulkan inay noqdaan shan iyo soddonkaa oday ee reerka ah inay talada wax ka qabsadaan talada ayagaa leh dhulkan ayagaa leh ummaddan mas-uuliyad baa ka saaran inay usoo xulaan nin wanaagsan oo ummaddan berrita badbaadin kara oo ummaddan maaragtay badbaadin kara waa aniga waxaan aad ugu dhaliilsanahay walaale ummaddan ummaddan looma shaqeeyo ummaddan xamar baa loo shaqeeyaa oo election baa loo shaqeeyaa ummaddan dadkii u shaqayn lahaa ma joogo xildhibaankii maanta wuxuu yidhi hal maalin lama hayo buu yidhi hoggaanka iyo baarlamaanka qolooyinkan inay maalin hataa bulshada ay la nool yihiin reer baydhaba inay meel isugu yeereen ay la hadleen oo ajandaha iyo waxay rabaan kala hadleen ma jirto waan kuu sheegay waxaa jirta iyadana oqoon ay ku jiraan degmooyin badan oo gobolkii ka mid ah ammaankii waa xun yahay shabeellada hoose xasuuqaa ka socdo ciidankii waa baaba'san yihiin wax kastaa baaba'san waxaasoo dhanna waxaa sal u ah dadkii ma loo shaqaynayo hadba diyaaradaa la saaran yahay oo baarlamaankii waa xiran yahay oo marka yaa dadkii u shaqaynayo marka ummaddii yaa u shaqaynayo oo badbaadinayo dankii ammaanka ka badbaadinayo abaartaan soo socoto oo ummaddan layn doonto yaa ka hadlay marka walaalow aniga waxaan u arkaa in ummaddii ay arrintan waxaan u arkaa kacdoon shacab waa markii aanu bilaabayna aaraareeda camal ummaddan waxay u baahan tahay isbeddelay u baahan tahay ummaddan waxay u baahan tahay maamul wanaagay u baahan tahay ummaddan waxay u baahan tahay hoggaan ku shaqeeya rabitaankooday u baahan tahay walaal waa tahay sidilaka baraday baarlamaanka soomaali madii arag mooshin oo kala koyte galnyaa hooslanka dhike haddii baarlamaankan koonfur galbeed soomaaliya iyona saasaato galnyaa hooslanka dhike lukuyaaba ini mooshinkun faarfaara absolutely waa dhici kartaa walaalow markee dadkan maanta waddankan burburkiisa kadib dadkiiba waa baahan yihiin qof baahanna qadiyad ma ilaalin karo haddii xildhibaanadan waxay u istaageen ay tahay inay ummad badbaadiyaan ummad hadday rabaan inay badbaadiyaan oo ummad ay u istaageen oo ilaahay ay wakiishaan ummaddan dhibaataysan inay badbaadiyaan ay tahay ma gadan doonaan codkood laakiin hadday u istaageen waana la iloobay hana la fiiriyo camal ayaga taasna ayagana waa ku ceeboobayaan ummaddiina dhibay u keenayaan marka uma maleynayo siday u dhan yihiin dadka inay wada xumaan karaan marka waxaan rajaynayaa kolley niyaddii maanta ummaddii oo dhan baa wada faraxday adduun iyo maaragtay guda iyo dibadba maanta waxay dareemeen ummaddii inay hataa maamul leeyihiin oo maamul dad la xisaabtamayo waxay ogaanayaan hadday hadda nalkan ay maanta shideen ay damiyaan ayagana inuu nalkaasi mugdi ay ku noolaanayaan waxa maamulka hadday ummaddan nalka ay maanta u shadeen nal ay ummaddan ummaddan iftiin u noqonayo waay iftiinkii ay shideen hadday damiyaan berrito dee ayagana mugdi ay ku noolaanayaan annagana mugdi aan ku noolaanaynaa marka meeshii wanaag kama imaanayo dictore gebagabadii shaacibka ka dhegan sidahay oo ku sugan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya maynka baagafad adoo ku faa'iidaysadaasu fursadda kasidii warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan radio warson gaarsiye dot com iyo wadani news labaatiyo afar dot com dadka walaalaha aan u sheego waxa la yidhaahdo midnimada iyo ehelnimada midnimada waxaa waaye qolo kasta qolo dad kasta oo maanta nolol fiican adduunka ku nool oo aad aragtid horumar gaaray waa dad midnimo haysto maanta ummad haddaad aragto baaba'san oo dhibaato haysata waa ummad aan midnimo haysanin waayo midnimada laguu sheegayo waa awoodda uu qofka wax ku bedeli karo waa karaamada sharafta ummadan ay leedahay waa awoodda ay iskaga celin karta cadowga marka walaalahay waxaan kula kula talinayaa in la iska dhaafo laflafta danta guud la eego oo ummadan sideebaa lagu badbaadiyaa laga fikiro oo laga daayo bahashan qabyaalada wax la dhaho qabiil waan nahay dad digil iyo mirifla ladhahaan nahay oo dad wanaagsanaan nahay laakiin waxaan idiin sheegayaa in waxyaalahan yaryarka ah ee na kala qaybinayo inay ka muhiimsan yihiin waxa aan wadaagin waa idinkula talinaya waxaan kaloo la rabaa inaan la hadlo ehelnimada ehelnimada laguu sheegayo ma aha abtirsinyo keliya dadka marka ay iskuol wada galaan dadka markay degaan wadaag yihiin waa ehel wa ehelka marka waxa waaye waa inay dadkeena dareemaan in dan wadaag la yahay oo meesha loo socdo qofna aan looga maarmin oo wadajir loo galo ummadan magaceedii iyo sharafkeedii si loo soo celiyo waa la socotaa dhulkii ugu barwaaqada badnaa soomaaliyaan degannahay dhibaatadan joogtada ee ummadan lagu hayo ummadan iyada isku hayso waxaa sal u ah kala qaybsanaanteeda haddaan laga bixin haddaanan danaha siyaasiga laga bixin oo danaha la fiirinin gabdhaha masaakiinta ee xerooyinka ku jiro gabadha agoonta haysata ninka u baahan beerta in laga qabto maanta dadka ku xayiran diisoor ku xayiran waajid ku dhibaataysan qoryoolay lagu xasuuqayo markiiyo afgooda waxaasoo dhan qofka waxaad ku caawin kartaan midnimo waxaan idiin rajaynayaa inaad midowdaan inaad ilaahay aamintaan inaad isku xirnaataan in magaciina guud ahaan aad ilaalisaan in gardarada aad diidaan ummadda idinla deganna aad gardarro u geysanin oo walaal aala noqotaan si nabad loo soo celiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu eed iyada mahadsan ninkaas may bahayay doctor sheekh nuur abuukar qaasim oo surooga dalka maraykanka oo natala xiriirnay qadka taleefonka eed iyadan mahadsanto doctore